سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين wuxuu u baabaysan yahay fii ducaa'i nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay yeedhitaankiisii uu yeedhayey dee munaafiqiintii iyo mushrikiintiiba xaqa iyo diinta ugu yeedhayey iyo wa sabrihii sabirkiisii uu sabrayey calaa ada lmunaafiqiina nimanka munaafiqiintaa dhibkooda uu kuba sabrayey taas buu baabkeedii yahay xadaثna isxaaq bn ibrahim alxandaliy wmحamed bn raafici wcabd bn xumaydi wlafd lbni raaficin qaala bn raaficin xadaثna wqaala اlآakharaani akbarana cabdالrazaq waxa adigu markaas mxamed bn raaficna xadaثna buu yihi labada kalena akbarana cabdالrazaq baa u wada sheekha cabdالrazaqna wuxuu yihi akbarana macmar can الzuhriyi can curwata ana usaamata bna zaydin akbarahu usaamat bnu zayd xibu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam wa bnu xibbi ayaa u waramay curwa ibnu zubayr oo wuxuu ugu waramay ana nebiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay rakiba inuu fuulay ximaaran dameer dameer buu fuulay calayhi korkiisa ikaafun ikaaf ku sugan yahay kaafkuna waxa ay duldhigi jireen ruuxa raakibkii uu kuba fadhiisanayo taasba weeye oo dee faraskoo kale iyo waa surji iyo koore isagu kaamila kooraha roon ma qaadi karo geelana waa kan qatab iyo raxliyo bay ku magacaabayeen waxa ay duldhigaan ee koorahoodae ay ku fuuli jireen rakuubyadoodaas isaguna waxaan adigu halkaa ruuxu uun dhabarkiisa iska xigsiinayo ay duldhigayo ayaa ikaaf la odhanayay wikaafna waaba dee laba yidhi suu halkan sharaxaba kuba sugane laakiin asalku waa hamsada waugu bedelunba hamsada kaba yahay taxtahu ikaafkaas hoostiisana oo xataa ka sameeyo kale akaaf bay odhanayeen marka waa wax yaroo koobnaayo oo ruuxa raakibkii uu ku fadhiisanayo sii koorahoo kale ah oo la duldhigayay dameerka markay noqoto haddaba ikaafkaa hoostiisana qadiifatun qadiifo ayaa ahayd fadakiyatun fadak loo nisbeeyo dee isagii ikaafkiina waxaa dameerka kaba sii xigay oo ka hooseysay waa karbaash oo kale ama qadiifo horta qadiifadna waa adigu maro kollay qaraamo wax qara lahaa unbay ahayd taasoo waa jisaar ee qadiifo fadakna waa meel yahuudi ay degi jirto xagga khaybar u dhoweyd oo madiino waxoogaa u jirtay oo meelihii de iyagana markii dambe dagaalmuu dhicine sulxi ahaan de waxa weeye iyaga dee muslimiinta gacantooda kuba soo gashay ahaydee rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ma faye aynu soo maree marna cumar ibnu alkhadaab radia allahu tacaala canhu waqtigiisii cali iyo cabaas iyo kol dee xagga maamulkeeda hadal aynu soo marray kuba sugnaa meelihii bay kaba mid ahayd ee haddaba qadiifadda halkaasaa lagu sameeyo oo meeshaasaa loo nisbeeye bal rasuulka ilaahay dameer buu fuulay waardafa wuxuu fangeliyey oo uu waraahu gadaashiisa ku qaaday usaamata usaamo ayuu qaaday kollay maro kala duwan baynu soo maray iyadoo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu fuushan yahay cidi ay la fuushanayd marana taa xukumkeeda waa taanu soo marro hadduu neefku karayo oo wax dhibayo culays ziyaado oo ku keenaya jin adigu uu mudiiq yahay ee shay jaa-iso weeye oo halkan iyo dee meelihii horeynu soo marrayba waa xukum aan kaba qaadanayno waa markay daaqa jirto ama karid ay jirto uu karayo isagii wax dhiba oo culusa dee kasoo gaadhaysa aanay jirin walxaal haddaba rasuulkii ilaahay haddaba taa rakiba ximaaran wahuwa yacuudu waxaan u booqanayay sacd bna cubaadata sacd bna cubaada fii bani lxaarisi bni lkhasraji xaal uu sacad ku sugan yahay oo dee waa halkii guryihiisu ay ahaayeene reer bani lxaarisi bni lkhasraj macnaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ka tegey masjidkiisi iyo guryihiisii buu kaba tegey dabeerna uu fuushanaa usaamana la socdoo dameerkii la fuushanaa wuxuu u baxayna waxay ahayd sacd ibnu cubaadato xanuunsanaya inuu soo booqdo sacd ibnu cubaadadna reerkan reer bani lxaaris ibnu khasraji waa reerkoodii weeye waana halkii ay deganaayeen walow reerkan malaa reer bani saaciidahan uu kaba tirsanaana uu dee hoos isagoo waajirib kasii hooseeye uu ahaa haddaba in reer bani lxaaris ibn alkhasraj ayaa dee madiinana waktigaas reerba waktigii rasuulka ilaah yimiba loo deganaa reer kastana guryahoodu waxay ahayd halkan beerahoodu kaba dhowin iyo basaatiintoodu ay ahayd ama dhirtooda timirta eh daba iyaga ayuu dhex jooga halkii gurigiisiibuu ugu tegay isagoo soo booqanaya wadaaka kaasna macnaa waktigaa rasuulka ilaahay uu baxay ciyaadadaas in saxaabigan jaliilkaa qabla waqcati badrin dagaalkii beder hortii bay ahayd intaan dagaalkii beder dhicin ayay ahaydba markaas qabla waqcati badrin xataa mara bimajlisin fiihi akhlaadu min almuslimiina wاlmushrikiina caabadat اlawhaani wاlyahuudi macnaa rasuulka ilaahay uu socday waa tegay xataa mara ilaa uu maray bimajlisin majlis uu maray majliskaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay akhlaadun dad isku jira oo min almuslimiina waa tan muslimiin ah intu waa tii dee tabyiinka loola imanaya ma bayaaniyadii akhlaaqdaasoo ah muslimiin iyo walmushrikiina gaalo caabadat ilawhaani kuwaa sanamada caabudo sida waktigaa uu ahaaba dee cabdillaahi ibnu ubayaha dikrigiisu inoo soo socdo iyo walyahuud yahuud macnaa majliskan waa la fadhiyo oo meel dee lagu sheekaysanayay bay ahayd oy fadhiyeen marka meeshaasna in dadkii muslimiin oo badan baa madiine waktigaa jiray oo islaamay laakiin dad weli waxa weeyaan reeraha badankooda aan islaaminna way ku jireen intaa waktigaa hore alaa reerkaa reer bani cabdiashel baa isagu wada islaamay oo dee nin keliya ayuunbaa markaas isaga islaamkiisu dib dhacay ayaaba dee jiray uune laakiin iyagu way wada islaameen rag iyo dumar laakiin reeruhu way lahaayeen dad aan is-islaamin bay lahaayeen marka dadkii dee waa dadkaa isla dhashay ee dad muslimiina iyo dad mushrikiin oo kuwa awsaanta caabudaa iyo yahuudiya ay wada deganaayeen madiina ayaa majliskan wada fadhiyey fiihim dhexdoodana waxaa ku sugnaa cabdullaahi bnu ubay ninkii ra's almunaafiqiin cabdullaahi bnu ubayi baana majliskan isna fadhiyo waa nin khasraja isaguna ee sacadiyaba iyo xagga guud ay markaas isku reer ahaayeen ama reer khasraj buu ahaa isagu wa fi lmajlisi cabdullaahi bnu rawaaxata waxaa kaloo majliska isna dadkii fadhiya muslimiinta kaba mid ah cabdullaahi bnu rawaaxa waa saxaabi jaliil oo horena u islaamay ee dagaalkii muutana nimankii umarada ahaa ayuu ka mid ahaa ninkii saddexaad ee saddexdoodana waaba la dilo dagaalkii muutaa lagu dilay sanadii sideedaada hijrada shuhadadaas iyo umaradii rasuulka ilaahay buu kaba mid ahaa iyo shucaradiisii dee waxa weeyaan carabkoodana sia uu dee seeftiisaba ugu jihaadaya carabkana kuma jihaadaye cabdullaahi bnu rawaxana majliska waa fadhiyo isagu markaa muslim ahaa adugu majliska waa la isku jiray falamaa khashiyat markay dabooshay almajlisa majliskii waa meeshii la fadhiyey cajaajatu daabati rasuulkii ilaahay daabadan uu fuushanaa waa dameerkii boodhkiisii cajaajadu waa waxan ay kicinaysa waa gubaarkii un markii boodhkii dee ay kicinaysa dhul sabiqaana u ahaa ee iskaba bus ay markaa boor kaba kacayo markii rasuulka ilaahay kuba soo dhawaadee dee qoobkeedan wixii ay kuba kicinaysee gubaar ahaa majliskii gaadhay ee uu daboolay ayuu khamara qariyey ama daboolay cabdullaahi bnu ubayin anfahu sankiisiibuu biridaa'ihi macnaa goyuu huwanaa buu sankii iska saaray isagoo le dee boorhkan iyo waxyaalaha iska iska daboolayo sankiisii ka dhowraya uma qaala wuxuu yidhi laa tuqabiruu calaynaa macnaa laa tuqabiruu ha boodhaynina laa tusiiruu calayna algubaara wey hana u kicina boodhoo hana boodhaynina calaynaa korka nagoo boodhkan ee hana u kicinaysaan iyo waxaa naga daaya tuqabiruu tuqbiruu haddii la idhaano barhkood ay dee malaa halkan lagu dabdiyeyna waa isla baabuun min aliqbaar yabda taqbiir oo macnaa walaa tusiiruu calayna algubaara hana u kicinina board iyo dee waxaasi de markaa hana u kicinina rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuu soo gaadhay fasallama calayhim اnabiyu sala اllahu calayh wasalam dadkii meesha joogay ayaa rasuulkii ilaahay salaamay uu salaamay kolley salaamta ku salaamayaana waa salaamtii sharciga ahayd xadiiskuna ta uu ina tusaya ama inoo faa'iideynaya waxa weeye haddii dee ruuxu majlis yimaado dad aan la salaameen oon salaam lagu bilaabeen waa gaalo iyo dad muslimiina ay iyagu wada fadhiyaan dee way bannaantahay inuu salaamtii isagoo ula niyeysan dadkan muslimiinta ula jeeda inuu salaamtii isaga kuba bilaabuu salaamo waa saa rasuulka ilaahi yeelay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sheekuna wuxuu leeyahy waa wax lagu ijmaacsan yahay dee kolley cidda uula jeedaa salaamtiina waa dadkii muslimiinta ahaa waana la ysku jiraa markaa bilow uu ku bilaabo salaamtii shay jaa-isa weeye waana laguba ijmaacsan yahay kolleyna waa xadiiska waxyaalaha inooguba sugan markaasaa deeta uma waqafa uu istaagay rasuulkii ilaahay waa dameerkii buu joojiyey fanazala wuu dhaadhacay oo dameerkiibuu ka dhaadhacay fadacaahum ila allahi dadkii meesha joogay wuxuu u yeedhay ilaahay xaggii ayuu ugu yeedhay wa qara'a calayhim alqur'aana qur'aankiina waa ku dul aqriyey oo ilaah buu ugu yeedhay qur'aanna waa aqriyay korkoodao dee dacwadii buu kaga mid yeeyo yeedhiddii faqaala cabdullaahi bnu ubayi baa wuxuu yidhi ayuha almaru waa nin yahow laa axsana min haada ma ay laa shay markaa laa axsana min hada wax ka fiican waxa aad sheegaysaa ma jiro in kaana maa taquulu xaqan ma rumaysnay waa haddii aada run sheegaysa wey waxaad aad sheegaysaa hadduu dhab yahay xaq yahay waa wax fiican buu leeyahay oo arrinkan aad dee sheegayseed sharxaysaa hadduu yahay xaq waa wax fiican oo wax ka fiicanba maba jirto laakiin muxuu leeyahay isagu dee inama rumaysno uma arka inuu xaq yahayne falaa tu'dinaa hana dhibino fii majaalisinaa meelaha aan fadhinaha noola iman oo hanagu dhibin bal xadiidku waa inoo socon doonaa laa axsana min haadaana nuskooyinkii waddanka sidaasuu leeyahna way kaba cabiray bilaadooda waa wixii dhacay sidaas nuskooyinka muslim buu u wadaa laa axsana min haada qaadiciyad ba adigu waxa weeyaan nin ka soo naqliyey dee adigu markaas inuu ka cabiriyadoon la gooyo alifta hore laada oonay laa noqon oo laba yidhaaho ayuha almar-u la axsanu min haada macnaa waxa ka fiican arrinkan aada la samaysay eed sheegayso markaa kolley dee wixii ka fiicnaayee uu ka fadilayay ficilkan rasuulka ilaahay laba yimi haddii taa la yidhaaho waa xadfan yahay oo markaa in la qadaro la yidhaaho la axsanu min hada an taqcuda fii beytika walaa tu'diina wey dee inaad waxa fiican inaad gurigaaga fadhidid oonad annaga nagu dhibin majaalistayada oo ciddii ku timaada aada u sheegtid taas bal qaadiciyaad wuxuu leey saasaaba adhara laakiin laftigu dee imika riwaayadaan ku haynaa waa laftiganoo macnaa marka horeba dee ma laha inay waa wada fiicanya muu idlaaqin waa in kaana maa taquulu xaqan buu daba dhigay oo markaa wax la fogeysta maha tani baan leeyahay ayuha almar-u laa axsana wax ka fiicani ma jirto min hada ay min hada aladii tadkuru waxan aada sheegayso in kaana hadduu yahay maa taquulu waxan aada leedahay xaqan xaq hadduu yahay laakiin falaa tu'dinaa hana dhibin fii majaalisinaa meelahan aanu fadhinee majaalistayada ah ee imaatin aada noo timaadid ood nagu dul aqridid qur-aankan aada noo yeedhid tah nagu dhibin warjic laaban ilaa raxlika gurigaagii ku laaban raxl dee waa horaynu usoo araragnay waa almanzil dee ruuxan musaafirkaana waa tan wixiisa qaaliban dee alaabtiisa wuxuu dhigtaa halka uu degan yahay raxli isba la yidhaah waxa uu wato haddaba raxligaagii iyo gurigaagii ama halka deganay dib ugu laaban faman jaa-aka ka kuu yimaada ee mina annaga naga mid ah ama xaala kownihi mina faqsus caleyh uga waran arrinkan oo waxaan aada daba timi ama aada noo sheegaysa kii ku yimaado ugaba waran laakiin annaga meelaha aan fadhino ha noogu imanin oo taa hawl adoo dee arrinkan wadoo noo yeedhaya anagoo noogu yeedhaya arrinkan iyo waxaan aada daba timi saasuu yihi ina ubayi baa saa idhi faqaala cabdullaahi bnu rawaaxata ayaa wuxuu yihi saxaabigaas ikshanaa fii majaalisina fainaa nuxibu dalika isagu da waa islaamay waa saxaabi hore u islaamoo jaliila ikshanaa na dabool noo kaalay weeye fii majaalisinaa meelahaanu fadhino noogu kaalay fainaa nuxibu dalika anagu arrinkaa waan jecel lahay ikshanaa hamsadu waa hamsatu was shintuna way fadxisan tahay malaha habeen dhaweydna waan soo aragnay iyadoo laakiin jaanib kale aan uga hadalay falamaa kashuuhu oo mal halkii dee uxud iyo aan kuma soo marre anaa ficilkani waa ficil dee marka la eego facilo dee hulaasigiisu waa facilo wasankeed macnaa kashiya shiintu way kasrisantahay markuu maadiga yahay ficilkuna markuu taa baabkiisu ama maadadiisu ay tahay ee uu facilo yahay in yaroo la tiriyo oo shaad ka noqotay mooyaane waxa qiyaastiisu ay tahay halkii markii hore maadiga hoos dhowmayd in la kor dhabo in la kor dhabo oo kashiya shinkuu hoos dhownaayeen maxay noqon yakshaa ayay noqonaysaa taas sidaa fahimaya faham iyo calima yaclam iyo shariba iyo sharib iyo de waa baab aada u dheer dhowr iyo labaatan ficil bay culimadu tiriyaan oo badhna laba weji ay ku yimaadaan badhna weji kale oo ashdata walisa yarisa oo kale iyo kasra un kuba timi oo labadiiba la kasriyo bal marka waxaana jirta markuu amarkana waxaa dee uu ku yimaadaa un sidii mudaaricu uu ahaan jiray oo xarafkii mudaaracaa la gooyey amarku waa sidii mudaarici un oo xarfu mudaaricii la gooyo haddii imaka yaksha ay ahayd yaksha ay ahayd markaan ya-dii goyno hamsadana waxaa loola imanayaa si dhawaaqii inoogu suurto galo markaas xarakadii laakiin mudaaricu lahaan buu amarkiina yeeshaa oo dee si waxaa laguna jasmiya ama dee isagii lagu binaya wixii mudaariciisa lagu jasmin jiray ficil mudaarico majzuum umusiisa kuma yimaadaan markaa tan bay u timi imaka halkan ikshana hamsadna waan kasrinaynaa dee iyada halkan lama fadxin karo ikshana macnaa noo kaalay weeye nadabool ujeedadu itina fi majaalisina fainaa anagu nuxibu dalika waan jecala waa nin muslim oo dee nin munaafiqan iyo shaqadiisa isagu meesha majliskay fadhiyaan waana isla reer waa de markaas laakiin waxa weeyaan isagu isku mabda maaha qaala wuxuu yihi usama odhanayo la socday rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh fastaba almuslimuuna waxay iscaayeen muslimiinti iyo walmushrikuuna walyahuud oo dee markuu hadalkan ee ugu jawaabay saas cabdullaahi bnu rawaaxa ninkii munaafiqa ubay markaasna munaafiqba ma ahayn gaal buu ahaa gaalnimadiisa caddaysta oo weli markaa islaamnimo muu daahirsan waayo beder horti weeye beder dabadii buu daahirsaday islaamnimadka markuu arkay islaamkii inuu xoogoobay markaasaa dadkiiba halkii dee qolooyin baa cadhooday oo waxay dee ay yideen ama dee ay dooneen inay uba dee isagii daraaddi wixii cabdullaahi bnu ubayi bay ayidayeen raacsanaayeen waa mushrikiinti iyo yahuudi iyo hadalkan iyo tan bay kaba cadhoodeen isagay ayidayeen dee muslimiintina iyagina way joogeen oo jaanibkan kale bay ayideen oo waa la iscaaya adigu xataa hamu ilaa ay ku hamiyeen an yatawaasabuu inay iskuba boodaan oo macnaa in waxa weeyaan ay meeshuu yimaado ay dee isu gacan qaadaan ba ilaahay kuba hamiyeen falam yazal الnabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay kamuu soolin yukafiduhum inuu xasilinayo dejinayo taas kamuu soolina rasuulka ilaahay baa arintii dejiyey macnaa yukafiduhum yusakinuhum wey uu xasilinayo uu dejinayo oo yusahilu اlamra baynahum ilaa ay dee kala aamuseen uma rakiba uu fuulay daabatahu daabadiisii waa dameerkiibuu fuulay xataa dakala calىa sacdi bni cubaadata ilaa uu galay sacdi bni cubaada faqaala wuxuu uhi ay sacdu aydu waa tii xuruufta nidaa kaba mid ahayd waa qariib waa baciid way udhaxaysaa intaba laba yidhi oo manaa wax dheer ama wax dhow yaba imika waa dhow yahay ay sacdu sacdow alam tasmac miyaanad maqal ilaa maa qaala abuu xubaabin abuu xubaab wuxuu yidhi habeen dhaweyd oo nadiir iyo ama quraydo markii dee iyagii la laayay iyo sacad ibnu mucaab xukumay shicir baynu soo maray in dee uu sacad iyo ku canaananayay uu lahaa dadkii xulafadaadii ahayd baa dee adigu waxan aada kuba samaysay kuna ammaanayuu lahaa dee waxa weeyaan cabdullaahi ibnu bayiyo ede markaasoo qaal qad qaala alkariimu abuu xubaabin ayaynu soo maray qad qaala alkariimu abuu xubaabin marka abuu xubaab waa kunyadii uu lahaa cabdullaahi ibnu ubay ayaa abuu xubaab bay kunyadiisu ahayd rasuulka ilaahay baa dee tasacad oo dee sayidkii reerkaasba adugu ahaa ayuu ku yidhi alam tasmac miyaanan maqal ilaa maa qaala wuxuu yidhi abuu xubaabin abuu xubaab wuxuu yidhi taas miyaanad maqal markaasaa dee abuu xubaabna halkan rasuulka ilaahay waa kunyooday kunyadna waxaa dee ay noqotaa loola yimaadaa takriim iyo tashriif oo ruuxa maamuus iyo dee sidaasaa dadka ahlufadliga iyo dadkaas dee waxa weeyaan ba ay habboonta inaan magacooda loogu idhantaa loogu idha waa takriim iyo tashriif baa loolaba yimaadaa saasaana culimada u yidhaahaa dee kol hadday macnaha keenaysa ruuxu markuu isagu issheegayo ama kitaabkiisa isku sheegayo ama sida kale oo kale inuu dee nin kunyadaasun loo yaqaano uu yahay mooyaane ma haboono inuu yidhaha ana abu fulan oo nooc waxa ku sugan yarade isweyneyn iyo ismuujin baa kuba sugan oo taas waa ruuxu markuu issheegayo ama kitaabkiisa ha noqoto ama taas laakiin dee sida kale waata isagina ninkani waa ninkan dee takriim iyo taas mutay ma ahaba bal marka halkan culimadu waxay leeyihiin dee magaciisana waa loo yaqaanaye waa ta'liif daraaddeed iyo ta'alufu dee oday reerna uu ahaa bal ninkii markaasi haddaan islaamnimadu iman ay doonayeen inay boqorba ka dhigaan buu ahaa siday noo soo socotaa marka waa ta'liif daraaddeed iyo taas buu adigu waxa weeyaan uu rasuulka ilaahay uba yidhi kolley imaam nawwi raximah llahu tacala horta mae bukhaari baa baabu kunyati lmushriki intuu baab u dhigtay mushriga kunyadiisii buu dee kan iyo waxyaala sooba qaaday imaam nawina raximah llahu tacaala kolley adkaarkiisa waxoogaa kalaamuu leeyahay markuu halka asmaada iyo kunyooyinka joogo oo dee dhowr baab ah marka baabka baab ka mida ruuxii dee kaafirkaa iyo mubtadica iyo takniyadooda intuu udhigtay ayaa in kunyo loogu yeedho ayuu laba shardi buu ka dhigaa inay leedahay mid ahaan waxa weeye inuu ku shuhroobo wax kale loo garanayn waa mid iyo in laga baqanayo dee haddii aan kunyadiisii loogu yeedho waa nin suuda iyo waxyaalalaho kunyadiisii looguma yeedhin fidno laga baqanayo labadaa xaalo taas buu waxa weeye idhan marka halkan oo kalena rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ninkani kumuu shuhroobi dee magaciisaaba dee aada looguma yaqaana kunyadiisa magaciisu aada loogaba yaqaana saxaabigan uu la hadlayana maaha dee ama looma jeedin fidno iyo waxaa lagaba boqanayo inuu cadhoodo maxaa tan oo kale ah bal markaa wax lagu kordhin karo intaa nawowi sheegay ama imaamkaasi sheego taaliif haddii looga jeedana bal taasi way tahay oo waa la odhanayaa kolley abu daalib oo kale iyo waa ta soo noqnoqotay dee magacaas baaba loo yaqaanay oo kale kolkol culimmadu waxay soo qaadaan qur-aanka tabbat yadaa abi lahabin baa dhacday waa kunyo waana gaal waa tan oo kaleo dee halkaa kaas markaa de kolley imaamkana waa looga horreeyeyna way hortiibaaba ay bacd alculamaa yidhaaheen walow dee kunyadu ay makaan ama maxal tashriif ay takriim tahay abulahab makana dee waaba kaasoo waciid iyo gooni baa uguma suganayay inuu naar ololaysa geli dooniyo isagiyo naagtiisa ay geli doonaane waxay dhahaan oo kale magaciisa ayaa wuxuu ahaa cabdulcuza la odhanaya magaciisa haddaa lagu sheegana dee sanam baa loo idaafeeyey alcuza waa sanam oo taas oo kaleo magaciisa baa sheegin lamu sheego an mudan oo de waxa weeyaan tacbiid lisanam baa meeshii ku sugan inuu addoon samamayo waana hadal iyo wax baadila oo kale taas baa keentay alosabakshar isagu idhaaho dee laftigani waaba idlaal iyo ihaano uno abilahab tan la yidhio macnaa waa iyadoo la tilmaamayo inuu dee olol gelayaba dee waa tan saa suuradaba kuba sugan oo macnaa jahanami yahay jahanami yahay oo markaa arrin idlaal weeye taase bal adigu weyn waxaan leenahay maka halkan waa taa taaliifkaas iyo taawe markaa muxuu yihi rasuulka ilaahay lam tasmac ilaa maa qaala abu xubaab yuriidu cabdullahi bna ubayin qaala kada wakada saa iyo sidaasuu yihi qaala markaa wuxuu yihi sacad baa odhanaya ucfu canhu yaa rasuula allahi iska cafi rasuulkii ilaahayow iska saamax wasfax ka jeedso waa isla midun safxina waxa weeyaan macnaa waa tajaawaz canhu un weeye asalka hore idhahan safxi oo kale waabayn macnuu waa icrd can safxada wejigaaba dee asafxa waa wejiga dhinaciisa oo kale ruux dee l hadalkiisa aan wax laga soo qaadayno wejigiisii marka ama wejigii lagaba dadbo xaggaa loo duwo macnaa waa iska dhaafuuno waxba ha ka soo qaadine iska saamax fa wallahi baan ku dhaartee sacad baa hadalkii wata laqad acdaaka allahu ilaahay waa ku siiyey alladii kii acdaaka uu ku siiyo waa nubuwadan iyo inuu markaa horteed baaba la siiyey dee waa madiine soo gaadhay iyadoy dadkii raaceen oo dee nubuwadan ay kuba raaceen iyo risaaladan walxal laqad istalaxa iyadoy heshiiyeen ahlu haadihi lbuxayrati beldadan aan joogno ehelkeedu an yutawijuuhu inay taaj u geliyaan albuxayra waa tasgiiru baxra bal bukhaari oo kale iyana baxraa dhacday muslim baa halkan buxayra dhacday muslim wixii aan ahayn baxraa dhacday waana isla miduno dee waa baxradii mukabarkayd oo la tasfiiriye waxay yidhaaheen alqarya iyo almadiina labadaba baxro waa la yidhaahaa imikana wuxuu ujeedaa dee madiinadii ayuu ujeedaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh o haadihi baxratunaa macnaa haadihi beldatuna waa beledka yagii markaasoo imika beledkan ehelkiisa iyagoo isku waafaqeen an yutawijuuhu inay taaj u geliyaan oo fa yucasibuuha ay u duubaan bilcisaabati waa duubkii boqortooyo ay u duubaan taas ayaa arintani aati adigu aati macnaa waxa weeyaan markii dagaalkii bucaadka dhacay odayaashoodii ashraaftoodii wax kamay hadhin dagaalkaas baa adigu ay ku dhinteen waata caaisha xadiidkeedii waa arrin hordha ilaahay uga sii dhigay rasuulki ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh islaamnimada dagaalkaa bucaadoo sanado ka horreeyey ee hijiradii sababtuna waa maxay ee nimankii san ina ubayi iyo abu caamir iyo raggii da-dooda asa hadday joogaan ee reerkana u talinayay way adkaan lahayd dee sida kuwan baanay u aqbalinay inay suudadoodii intay ka tagaan islaamkii aqbalaan ee dadkii markay dhammaadeen da-dii ka yarayd baa hadhayoo waa kuwaa hor joogsanayay aanay hor joogsanayn oo dee waa kuwii rasuulka ilaahay la mubaayacooday marka isaga iyo abu camir raahib iyo waa midharhkii ka hadho labadoodu midna ma islaamina waa kuwa dee cadaawo iyo xasan u islaami waayey daba wuxuu leeyahay iyadoo ay markaas isagiibaa hadhay oo dee ninkii ugu weynaabaabuu noqday isagii deete ku heshiiyeen inay boqor ka dhigtaan taajkii baa loo tolayeyba sida dee lafdiiba xadiis riwaaye kuba timi oo dee yundamu lahu lkhars wixii baa loo tolayeyba fa yucasibuhu bilcisaabana ee waxa weeyaan ay cisaabadii oo dee ninkan boqorka ama madaxda taajna waa u gelin jireen ama cumaamad iyo cisaabo aan dee dadka kala qaadanna waa loo xidi jire oo waa loo duubi jire ay u duubaanba weeye taasi oo fa yucasibuhu bilcisaaba cisaabada baan kaba dhigayna barkooda fa yucasibuhu dee arrintan xilkan weynee fuulaya ee dee waxa weeyaan ari umuurihii dadka ah ayaa tacsiibkan yahayna barhkood yidhaaheen laakiin de waxay adigu lagu markaasaa loo diyaar garoobaya in la caleymo saaro adigu taasi waana lagu heshiiyey muslimiin de waa kuwaasoo rasuulka ilahi intay maka kula kulmeen baacadii lasoo galo waa lasoo islaamay arrintii halkii bay ku baabaaday arrintii dee isagii halkii bay kaga baabaaday falamaa radda lahu markii ilaahay celiyey daalika arrinkaas waa wixii lagu heshiiyey ahaa in ninkan la caleemo saaro ilaahay celiyey bilxaqi xaqiina uu ku celiyey aladii acdaakahu uu ku siiyey ayuu shariqa ku saxday bidalika arrinkaa waa xasan arrinkaasuu ku saxday oo dee boqortooyadiibuu u arkay nin boqornimadii la boqori lahaa inaad adugu ka qaaday shariqana qoreenkiina sharaxaysana ayqasa ayuu kuba fasiray waana laba kelimo macno keliya wada leh walow isticmaalka wax farqi uu udhaxeeyo oo markay noqoto cunto uu ruuxu cunayo oo uu kuba margado iyada taas dee gusa ayay isticmaalaan gusa bidacaam oo waa cuntadii haddii waxaan isku taagay uun gurigii iskuba gudbay uu nahay lafna shujiya ama shajiya ayay u isticmaalaan haddii ay biyo iyo waxaa dee aan markaas saa'ilkaa ay tahayna markaasaa shariqa laba isticmaalaayo waa shariqa bilma shujiya bilcam gusa bidacaam waa siduu xaafid ibnu xajar fatxubaari u kuba yidhaaho waida ctarada shayun min dalika fi lxalqi wa adigu waxaa kaba mida cunto laf biyo markuu dee isku dadbo cunihii oo uu u diido inuu wixii liqo taas baa alafcaalahaas yimaadaan bal markaa waxaan leenahayba luqadeedna hadday iyar farqi udhexeeyo margashadii iyo saxashadii dee wax lagu saxanayay tii baan iskaga laqbaysanaa shariqa laakiin waa caanihii iyo waxa weeyaan iyo biyihii iyo baltaas iyo de caanina way noqonaya haddii laguma saxdo walow dee suyuudi oo kale uu yidhaaho lam yashraq bilabadi axad caana lagu saxday taasi waa balaa wuxuu qabadayunoo eegayay markaasoo ilaahay subxaana watacaala qur-aanka isagoo kala cabira suuratu naxli oo kaleo dee inuu kasoo saariyo min bayni fartin wa damin labanan waa saaiqa lishaaribiin oo dee wuxuu leeyay markaas lam yashraq bihi axad ee adigu muhimku hadday noqoto xataa cunufti waa lagu saxdaa waxaa lagu saxdaa biyihii oo caani adigu wixii lagu saxanaye ahaa wax la cabayo shariqa la odhan haddii wax la cunayo ay tahayna waa taa gusa ay noqonayso oo algusa waa wixii dee lagu marganayay bal laftana iyaga luqada carabeed waa haddii laf ay tahay waxani shajwi bay kaba cabireen ama shujiya bilcadl macnuhuna waa maxay imika taas waa arinkii markuu u arkay nin boqortooyadiisii ka qaaday buu ku arkay oo xasan daraaddeed ayuu waxaan u samaynayaa taasba weeye oo waa xasan uu rasuulka ilaahay xasdeeye salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaas faydaalika arinkaas oo waa waxa uu dee markaa uu isleeya waad weyday ayaa facaala ku sameeyey bi isaga mareyta waxaan aragto cadaawadan iyo xasadkana waxaa ku xambaaray arrinkaa weeye facafa canhu nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh iskaba cafiyey ee kolleyna waa dhibtii badnayd ee ilaahayba sheegay oo dee inaad ka maqli doontaan kuwa iyagu waxa weeyaan dee iyagu gaaloobay iyo mushrikiinta iyo waxyaalaha adan katiira cid badan aad ka maqli doontaan oo kala kulmi doontaan lana amro inay sabraan oy cafiyaan dee ay iska saamaxaan oo kale bal taas wey xadiid kolle macnihiisu waa inoo cad yahay in kolley halkana irdaafkii waan soo sheegnay jawaaz alciyaati raakiban in ana rukuuba alximaari laysa binaqsin fi xaqi lkibaar saasoo sheeku dhigto dameerkoo la fuulaa dee dadkaa waaweyn ceeb iyo nuqsaan kuma aha dameer la fuulaa rasuulka ilaahay faras fuuliyo dameer fuuliyo boqolna waati aynu soo marre xunayno raaxiladiisii macruufka id alqaso iyo alcadba iyo waatan garanayno intaba waa fuulayba markaa naqsi kumaba aha bal xadiidkan bukhaari uu lawaraa la wadaagsaday muslim uu la wadaagsaday markaa ziyaada halkan bukhaari kuba sugnayd ay kaba mid ahayd dee kolley in arrinkaas dee aayaadkaas sooqaadkeediibaa ilaahay subxaana watacaala sheegay in dadka gaalada ah iyo dhib badan laga muq laga aad ka maqli doontaane inaad sabartaan iyo bal aayaad kale waxaa kaloo kuma sugnaa bukhaari markii dagaalkii beder dhacay ee dee muslimiinta nasrigiiyo guushii ay heleen ayaa uu yidhi ina ubay haadaa amrun qad tawajaha arrinkani waa arrin weji yeeshay oo ujeedadu haatan dee markaa ruux islahaa abakano weli waa iska ducafo malaa dee uma baahni ina dee iyagii tamalluq iyo nifaaq iyo wax la timaadaan markuu arkay dee muslimiintii inay guulaysteen oo sanaadiintii qureyshyada laayuu yihi arrinkani wej buu yeeshay u muuqday macnaha daahir buu noqday oo markaasay islaamnimo afka uu kaba sheegtay isaga iyo dee kuwii isaga markii hore lala socday markaasaa nifaaqu bilaabmay ujeedadu intii hore beder horteed gaalnimadiisa uu iska cadaysanayey dad kaloo gaalnimada cadaysanayana way jireen ee markii dagaalkii beder dhacay dabadeed ay arkeen duhuurkaa weynee islaamnimadkii daahir noqday ayay arkeen de inay ku adkaanayso inay iyagoo gaalo cadaysanaya inay dadkoodii xataa dhex joogaan markaasaa iyadoona dee gaalnimadoodii ay u qarsoon tahay ayuu waktigaas buu islaamnimad ka daahirsaday laftina uu inoo soo socdaa intaanu islaamin ayaa inoo soo socdo macnaha intaanu daahirsanin weeye islaamidada maba islaamin isagoy bukhaari baa xadiid kuba sugna xafn xajarna wuxuu sheegaa intaa dee bukhaari ziyaadada ahee la socoteen halkan muslim intan hore unu kuba gaabsaday inay xadiid labaatan isku sanadun yihiin xadiidka hore oo ibnu abi xaatimna gaar ahaanba uba wariyo daraadeed baa muslimna intan un kuba gaabsaday waa xadiidka labaadee laakiin isku sanad yihiin dee kolleyna sii sheegaya markii dambe xaaladii ibnu ubaye waxay noqotay xadaثani mحamed بn raafici qala xadaثana xujani an ibn الmusanى qala xadaثana laysan can cuqayli can ibni shihaabi fi hada اisnaadi kole fi hadada cibaaro aynu marar kala duwan soo aragnay weeye bihada isnaadina waan soo aragnay fiduna bmacnaa ba weeyaano waa isnaadka imakan kaba soo baxnay ee curwa can usaama intaasuu haayay bimilih wazaada waxaan u siyaadiyey wadalika qabla an yuslima cabdullaahi waqtigaasna wuxuu aha ma arrinkaasi intaanu cabdullaahi ibnu ubaye islaamin macnaa intaanu daahirsan islaamnimada kafir munaafiqo daahira nifaaqo nifaaqisa la ogyahay ayuu ahaayeen xadaثna mحamed بn cabdالأعlى الqaysiy qaala xadaثna المctamir can abihi abihi sulayman can anas bni maliki qaala sanadku waa sanad afar kaba kooban oo de waa isnaadkii ugu caalisanaa kolley dhowr sanad oo afar afartaasna way noo dambeeyaan oo kanay ka dambeeyaan laakiin boqolaal bay noqonayaan muslim waxyaalaha rubaaciyaadkiisa waana sanad wada reer basra ah dhammaan maca saxaabiga ilaa sheekha muslim e qaala wuxuu yihi anas ibnu malik qiila waxaa lagu yihi lilnabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa waxaa lagu yihi low atayta cabdullaahi bna ubayin macnaa haddii aada u tagtid cabdullaahi bna ubay oo dee la hadashid oo diinta ugu yeedhin lakaana axsan sa ama lakaana afdal waa bandhig dee ma amrayaan laakiin way u bandhigayaan oo waxay la tahay oo dee ama tale ay soo jeedinayaan oo haddii aad u tagtid cabdullaahi bna ubay ood islaamnimadka ugu yeedhin mala way fiicnaan lahayd qaala wuxuu yihi marka anas fandalaqa ilayhi rasuulka ilaahay xaggiisa u kacay kolle xadiiskii laba raqan bay kala leeyihiin daahirku waa xadiis labaad iyo waaqaco labaad iyo maalin kale weeye walow waxyaale ay iska shabahayaan waayo taa hore wuxuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh cardi loo bandhigay wax kumuu socon ee wuxuu usocdaybay inuu saxaabigaa jaliilkee sacd ibnu cubaade xanuunsanayay soo booqdo tanna isaga ayuu u qastay oo dee waana ishaaradan loo ishaarayna way kaba horeyso bal markaa laba waaqacay kaleyiin walow waxyaalo ay iska shabahayaan xadiidka usaamaya kan anas wandalaqa lmuslimuuna kaa hore waxaa la socday de usaama un kan dad kalaa la socda fandalaqa ilayhi warakiba ximaaran dameer buu fuulay wandalaqa lmuslimuuna muslimiintiina way tegeen oo dadkii isagoo dameerkii fuushan bay dad raaceen dad kalaa raacay kolley aan wax fuushanaynba wahiya ardun sabikatun waxaana ay ahayd meeshaasi ardun dhul sabikatun caraseelo waa dhulkan dee muluuxada leh ama sanjaankoo kale ahayn wax ka soo bixin taas baa sabikada laydhaha ama sibaakoo dhul bacnaadaata muluuxa aan wax bixin nabaad ka soo bixin caraseela ayaabay ahayd falama ataahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam markii rasuulka ilaahay u yimi dee majlis buu fadhiyaay ayuu qaala yidhi waxaa odhanaya ninkii inuu ubayi ahaa ilayka canii ilayka canii macnaha tanax canii iga durub iga fogow taas buu yihi waa ismu ficli ilayka macnaa waa tanax canii de kollayna waxa weeyaan waa ismu ficilku dee darfi iyo jeer majruur iyo waxyaalo isagoo uu ku yimaadaayo ama alficlu min asmaa'ihi calayka suu ibnu malik dhahaayo waxaa de ficilka asmaadiisa kamida calayka ilaykadanu soo qaadiyo duunaka iyo ee kala macnay noqon caawa xataa casharka inoogu sugnaanaysaa duunaka way inoogu sugnaanaysaa bimacnaa khud ah calaykana waynu soo aragnay iyada taas nafteeda oo macnaa ilzam aan lahayn haddaanay banaaba i kaba dambayn ilayka caniina macnaa waa tanaxa cani iga fogow weeye iga durug oo iga fogow fa wallahi baan ku dhaartay hadalka intaa ku mudayne laqad aadaanii waxa i dhibay natnu ximaarika dameerkaaga ortiisi oo dameerkaaga qarmuunkiisii ayaa i dhibay iga durug qaala wuxuu yihi saxaabigii waxaa odhanaya waa anas faqaala rajulu min alansaari nin ansaara wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartee laximaaru rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam adyabu riixa minka waa saxaabigan hadalku ka cadhooday nooc mubaalagaa kuma sugnaato ilaah baan ku dhaartee dameerka rasuulkii ilaahay baa kaa udgoon oo adyabu udgoon badan riixan xagga qorta minka adiga adigaa ka qarbu weeye dameerka rasuulka ilaah ad sheegaysa isaga kaaba udgoon qaala wuxuu ihi anas fakadiba waa cadhooday oo licabdillaahi cabdillaahi bna ubayi rajulu nin min qowmihi tolkii kamid ah ayaa hadalkaa ka cadhooday oo ninkii kaluu caayay qaala waxaanu yihi anas fakadiba waxa cadhooday isagana likulli waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda kamid a ninkii kale dee ansaariga ay hadalka yidhi asxaabu asxaabtiisii oo meeshii dee waa la wada joogay kolley islaam iyo gaalaba waa la iskuba wada jiray markaa dadkii dee gaalada ahaa isagii bay markaa ayidayaan oo waa kuwan u cadhooday dee cabdillaahi bal matalan daafacaya way dhici kartaa dad qoyskiisii kaba mid ahaayo dee islaamiyba xamiye ahaan khaasatan aayadda inoo soo socotaasay tilmaamaysa maha gaalo uun xamyi ahaan iyo dee qolonimodna waa yar culayskeeday leedahay inay iyadna hadalkaa lagu yidhi odaygoodii inay kaba cadhoodeen oo hadalkaa dee laguma yidhiyo dad islaamiba markaasaa muxuu yidhi misqaalan fa kaana baynahum waa dadkii meesha joogay ee dee cabdullahi bn ubayi kuwa ayidaya iyo kuwan kale dee saxaabigan iyo waxa weeyaan ayidayay dhexdooda waxa aatay darbun garaacid biljariidi laamaha ulaha nakiisha ay isla dhacaan iyo wabilaydi gacmaha iyo wabinacaali kaba adu waa la isu gacan qaaday wey wixii ninba gacantiisu gaadhaysay nin ul hela iyo nin gacantiisa dee ku dhirbaaxaya waxiyo nin kaba wax la dhacaya qaala anas baa wuxuu yihi qaaladan anas baan ka dhigaynaa fabalaganaa waxaana soo gaadhay balaganaa xafn xajar baa taasila waxaan anas gabadh isaga waa suu kuba sharxo wuxuu ihi qaa'ilu dalika wa anas bnu malik hadda markaa eegmo laha aayaddani way kusoo degtay cid kale ayuu ka maqlay ciddiina ma hayno laakiin waxa weeyaan qaa'ilka hadalkani ee yihi wayna soo gaadhay waa anas ibnu malik xafn xajarna waxaa cumdihiisu taayay ama sanadkiisa u cuskanay ismaaciili imaamkaa la yidhaaho ayaa xadiidkan isagoo wariyey walow malaa sanadka farqi u yar dhexeeyo khaatan sulaymaan iyo laga yaabo in anas cidi ay u dhaxayso ayaa xadiidka aakhirkiisa ayaa waxa uu ku yihi riwaayadiisa qaala anasun fa umbi'tu annaha nazalat fiihim macnaa anas baa wuxuu yihi waxaa laygu waramay in ay aayaddani kuma soo degto markaa qaaladan faacilkeeda waxaan ka dhigaynaa anas qaala anas baa wuxuu yihi fabalaganaa waxaana soo gaadhay annahaa nazalat fiihim annahaada imankaa waxaan u celinoo damiir horeo inoo soo socday maan madkuuli ma jirto damiirkan waxaan ka dhigaynaa waa damiirka yidhaahaan lilqisa damiir lqisa ay yidhaahaan kallay nahayn damiiru shaanibaa dee inta badan aa maqasheenoo badan damiir lqisana waa jiraa waana wax keliya unbayu isku yimin damiir lqisa haddii la yidhaaho iyo damiiru shaani haddii la yidhaaho isku mid un weeye hadduu wuxuu mudakar yahayna damiiru shani bay ka cabiraan hadduu muanas yahayna damiir alqisa ayay kaba cabiraane laakiin labadoodaba marka ay tahay damiiru shani iyo damiiru lqisa waxa weeyaan un oo isagu uu yahay waa huwa damiir aladi tufasiruhu jumlatu bacda wax hore uma laabno waa damiir waxaa fasiraysa jumlo ka dambaysa jumlo ka dambaysa fasirta ka damiirkaasee madmuunkiisa uu yahay un ama waxaa fasirayaaba jumlada ka dambaysa damiiru shanina la yidhaha dabaatan in shan iyo xaal iyo culimada inahu shani ay dee taas laqabadeenaba ay tahay in hadduu lafdiga muanas ahaan loo soo naqliyana damiir alqisa fainahaa laa tacmal absaar macnaha damiir qisa ayaa laga cabiraa oo dee taas oo bal waxa weeye marka waxaan leeyahay damiiru shani iyo damiiru qisa guud ahaanbana waa damiir jumlo ka dambaysa ay fasirayso marka maxay tahay inahaa nazalat fiihim waa jumladan ba inoo fasiraysa uun qisadii ama wixii damiirkani u laamayayo waxaa laysoo gaadhay annahaa nazalat fiihim inay kusoo degtay annahaa qisee baan odhanaya markaa ama shani nazalat inay soo degtay fiihim iyaga dhexdooda ay kusoo degtay oo imanka annahaa aayaddii kuma fasirayo aayaddii kuma fasirayo oo ma odhanayo annahaa aayaddaasi weli aayaddii dikri inooguma horeeyo annahaa damiirkii lilqisan idha waa qise nazalat way soo degtay oo fiihim iyaga dhexdooda waxaa kusoo degtay maxay wain daa'ifatani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa saasaana soo gaadhay inay aayaddaasi kusoo degtay ayaana soo gaadhay bal xadiidkii horeyo kani aad bay isugu dhow yihiin waana isshabahayaane laakiin labay kale yihiin oo waxaan laba xadiis iyo laba goor uga kala dhigaynaa ka hore usama la socday rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ciyaado mariid buu u socday ama ruuxa dee sacad inuu soo booqdo kana isagu kusoo talagalay oo isagu usoo kacayba si uu isaga laba hadlo markii dee ishaarada bacda saxaaba ama arrinkaa ay usoo bandhigeen bal taasba weeye arrin kalena way jirtaa kaa waxaan soo ogaanay inay ahayd qabla bedrin beder ahayd imanka kanna maxay noqonaysaa dee kollay beder way ka dambeysay uun waayo aayaddan wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa hadday suuraddan aynaan odhan way horreysay iyadoo waqtigaa horey soo degtay oo suuraddan ay ku jirta aan eegno suurat alxujuraat suurat اxujraat camal fuud bay soo degtay waa sanadii wafdiyada waa sanadii sagaalaad ee hijrada fadxumaka dabadeed markay carabi sanadii sagaalaad bilowday in wafdiyadoodii de markii quraysh laga adkaaday ay islaameen iyaguna quraysh bay eegayeen bal ay sugayeen ay bilaabeen wafdiyadoodii inay soo dirtaan kollay nimankii reer tamiim wafdigoodu markuu yimi ayay kuba soo degtay arrintooda oo kuwan dee in aladiina yunaaduunaka min waraai اlxujuraati iyo bal maala bal laa tuqadimu ma bayna yada illahi warasuulihi cumar iyo abubakar kuba tacalluqsanayd arrin hebel amiir ka dhig iyo hebel amiir kaba dhig hadalkooda ahaa iyo dhawaaqa ay dhawaaqayeen nimankaa reer tamiim isagoo rasuulka ilaahay guryaha kuba jira oy lahayn noo soo bax ina madxanaa zayn wadamana shayn oo kale iyo umuurahaasi dee waxay waktigaa dambe ayay ahayd haddii laakiin waxaan si dee kolley aan ta hore kuba xambaarno ama inay iskuba dhawaayeen waa dee suurtagal aayaadkan wain daaifataani min almuminiina iqtataluu inay horeysay iyadoo suuradda inteeda kale ay kaba horeysay bal marka gees kalena haddii dee mushrikiin un cabdillaahi kuwa u cadhooday ay ahaayeen wain daaifataani min almu'miniina lagama cabireen waxaan leenahay ee qolanimana waaba dadkii hadalkan odaygoodii laguma yidhi bar kaleo kaba cadhoodo dadkii majliska joogay dee kuwaasna ay kaba midiin laakiin islaamnaba jiro labadii dhinacba inay hadalkii dee ay waxani ay dhex mareen oo dee kolley waa bashar dabiicadii iyo inficaalkii iyo casabanimada kolley waxeeda ay iskaba wada tahay bal taasun bay noqonaysaa wain daaifatan min almuqtatalu faasilxu baynahuma rasuulka ilaahina waa ka xadiidkii hore usaamaan kuba aragnay inuu aamusiinaye uu dejiyey oo isagu uu markaa iyaga uu aamusiiyey dadkii oo arrintii uu dejiyey baabu qatli abi jahlin abi jahl dilkiisii buu baabkiisii yahay kolley hore ayuunu halkii salabka ugu soo marnay sidii loo dilay oo imaka dee waxun baa inoogaba sugane horena waynu usoo aragnay taa bal wax ka ziyaadsan baan soo aragnay xadiidkii cabdiraxmaan ibna cawf bal abu jahl dilkiisii klina waa tartiibtaan hore uga soo warrameen xadaثna عalي بن xujr بn sacdiy qaal aخbarana ismaaعiil yعni بn culayata qaala xadaثna sulayman الtaymiy qaala xadaثna anas بn malik sulayman الtaymiy markii dhaweyd ba u inooguba sugnaaye lakiin magaciisa aan lainoo sheegin oo xadaثna الmuctamir can abihi aabahaas buu ahaa sulayman sulayman ibn darkhan ataymina culimadu waxay dhahan reerka kama dhalan isagu ee waa dhex degay reerkan san baa loogu nisbeeyey oo bal matalan taas oo waxa weeyaan se dee saxaabigan abu mascuud ilbedri baa la idhaha qolooyin kale dagaalkii ma joogin ay noqoto wanasabu lbadriya wاlkhuziya macna likawnihi jaawara wataymiya suyuudi alfiyadiisa oo kaleo isaga xataa soo qaado macnaa albedri iyo nin kaleo alkhuzi nisbadiisu ay tahay iyo isagu yihi iyo ataymiya maxaa loo nisbeeyey waa likawnihi jaawara waa mujaawara ayay nisbadani ugaba timi dhalasho iyo degid iyo meel ugama imanba ama taas ama dee shuhuudkii dagaalkaas wuxuu yihi xadaثna anas bn malikin qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam man yanduru yaa soo eegayo lana waa markii dagaalkii joogsaday ma sanaca abu jahl ninkii abu jahlha wuxuu sameeyey bal yaa abu jahl ka warkeenaya dee dagaalkii ine waa la dagaalamay isaguna dagaalkii waa joogay abu jahl wixii uu falay iyo wuxuu sameeyey yaa inoo soo eegayo bal dadkaa la dilay ama dee taas kasoo dhex daydeeya faindalaqa bnu mascuud ibna mascuud baa socday fawajadahu wuxuu helay oo uu la kulmay qad darabahu iyaday garaaceen seefahoodii ibna cafraa haweeneydaa cafro la odhanayay labadeedii inan xataa baraka ilaa uu dhacay ilaa u dee waxa weeyaan awood beeloo dee weli waa sii hadlaya xaraka way ku sugantahy lakiin xaraka madbuux oo kale uun ilaa uu dee tu'saday uu dhacay xataa saqad taas weya bal waxaynu soo aragnay oo halkii xadiidkii cabdiraxmaan ibna cawf laba mucaad inay dileen oo waa kii mid ahaana rasuulka ilaahay salamka siiyey laakiin darbadoodu way ku kulantay mucaad ibnu cafraa iyo mucaad ibnu camr ibn ljamuux mucaad ibnu camr ibn ljamuuxna cafraa may dhalin cafraad waa haweeney kolley dhowr bay malaa wada dhashay kala aabbo ahaa oo dee qolooyinkan mucaad ibnu cafra iyo mucawid oo isna dagaalkaa lagu dilo walaalkii ahaa iyo ay kaba mid ahayn qolooyin kaleo lakiin kala aabaya malaa toddobiiyo baabay ilmo cafro la odhanayay waana laakiin ilmo xaaris baa la odhanayay nimankan khaasatan ninka dee ka qayb qaatay dilka oo kale halkan markaa ninka kale ina cafro ma ahayne dee sida riwaayaadka qaarkood ku timi si mucawid oo laakiin la dilay markii dambe isaguna uu qayb kaba ahaa marka dambe ama hawgaba dambeeye iyadna way jirtaayo bal markaa mucawid iyo mucaad aan kaba dhigno labadaa walaalaha ee cafra ay dhashay ama iyaday halkan takliib ay ta labadii mid ahaan ba waa takliibaan sida cumareyn ba abubakar iyo cumar iyo loo idhaaho takliib ahaan oo walow laba mucaad ay ahaayeen midkood inuu cafrayo midna aanu ahayn mid baa la qalibay takliib ayayba markaa tahay xataa barakana nusqooyinka barhkood saa dhacday weeye barhna berada ayaa dhacday berada macnaa maanta ayay noqonaysaaye laakiin tan baa aada u daahiro oo weli markaa muu dhiman haddaan berada de manaa oo de waay berada markaas oo kale m u isticmaala dee ruuxu markuu nafta ka baxday waa qaboobay macnaa waa dhintayba berada idaa maate laakiin arrintu ay tahay un de waa ku dhow yahay oo waxa harsanaaba waa laxadaad un waxa la sugaa ee xarake madbuux buu ahaayo ruux ka kacayo may ahayn oo taa bereda loogaba cabiray laakiin baraka macnaheedu waa u dhacayo markaasaa qaala wuxuu yihi faakhada bilixyati ibnu mascuud baa waxa weeye de anas baa isaga ibnu mascuud buu kasii warinayaaye garhkiisuu qabtay faqaala wuxuu yihi anta abu jahlin waa nooc digasho taas weeye asalku anta weeye ee de waa labadii hamze ayaa deeta markaa madkan baa yimi waxa weeyaan tasila anta anta adigu ma abu jahlin ma abu jahl baa tahay de abulxakamna waa la odhanaya waa ku laqabkiisii islaamnimo taas oo kale way ma abu jahl baa tahay faqaala wuxuu yihi wahal fawqa rajulin qataltumuuhu aw qaala qatalahu qawmuhu wahal fawqa rajulin weli waa hadli karayay laakiin dhaqdhaqaaq saasa ma lahayn nin korkii miyuu ahaaday qataltumuuha aada disheen aw qatalahu qawmuhu waa shaki ama tolkii dilay manaa caar baa leeyahay isaga wuxuu leeyahay dee tolkay baa idilay oo xataa haddii ansaari dishayna dee inay tabac waxay u ahaayeen rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyhi muhaajiriintii bay tabac u ahaayeen buu leeyahay oo nin tolkii dilay wax ceeba iyo wax nuqsaanoo ugu sugani ma jirto ceebi korkiisa ma aha hor taasba weeye walow hadal inoo dambeeyo gaar ahaan uu cid kuba ca dee arrin uu ka yar calaacalayay wahal fawqa rajulin qataltumuuhu aw qaala qatalahu qowmuhum ama si qownkiisu dilay kollay dee kutubta siyarta iyo keyrkii adba hadallay soo naqliyaan halkan dhex marayba waxay soo naqliyaan inuu luqunta kaga joogsaday taas oo kale oo uu ku yidhi markaasay dee ibnu isxaaq iyo soo naqliyaan bacdi almaqsuumiyiin uu kaba soo naqliyo laqad irtaqayta murtaqan maxsalan alasta ruwayciina bimako laqad irtaqayta murtaqan sacba macnaa waa ninkii dee isagana uu dhibi jiro maka uu ku dhibi jiray markaas waa kan oo raaci buu weliba sii taskiiriyo waa kii dee xoolaha noo raaci jiray mi aad ahayn macnaa waxaad fuushay meel aada u sarraysa ayaad fuushay luquntuu kaga joogsaday markii dambana madaxuu soo gooyo rasuulka ilaahi uu keenay rasuulka ilaahina waa kuwa farxaya qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya anas waqaala abu mijlas mayen raawigii imaka waa sulaymaan iyo abu mijlaskani waa laaxiq ibnu xumayd baa laydhaah kolley waxaad moodaa intan irsaalinu kuba sugan yahay bukhaarina san baa dhacday raawigi baa wuxuu yihi waqaala abu mijlasin ba wuxuu yihi laaxiq ibnu xumayd qaala abu jahlin abu jahl baa wuxuu yihi falaw hayru abkaarin qatalani falaw hayru abkaarin macnaa waa ku aan qoto ahayn ama dadka beeraha fasha dhulka beerta aan ahayni qatalani hadduu idilo lakaana axsana li saasaa dee i sharaf badnaan layd buu leeyahy oo ujeedadiisa waxa abkaarku waa azaraac ama alfallaax weeye carab agteeduna de waa sida inaga dadka xoolo dhaqatada arrintoodu ay tahay dadkaas beeraha qota way yaraystaan oo way xaqiraan oo agtooda markaa dee waxa weeyaan kuma ahayn iyagu oo dad agtooda dad nuqsaanla ayay kuba ahaayeen marka labada dilayna waxay ahayn almacafra ama dee labada mucaadba ansaar bay ahaayeen waana dad dhul beerto oo dee timir leh taas bay ahaayeen oo markaasa wuxuu leeyahay law kaana qatalanii law kaana aladii qatalanii hayra akaarin lakaana axaba ilaya waacdama lishani haddaan ninka i dilay aanu ahayn akaar ama ninkaa qotada aduu dhulka beertee wax qoto aanu ahayn saasaa anigu aan aada usii jeclaan lahaa ama sha'nigayga iyo magacayga iyo sharaftayda u weynaan lahayd taas buu leeyo nuqsaan nuqsaan buu kaba dhigaya inay ugu sugan tahay in dad sidaasi ay dileen xadaثna xamid بn cmar abakrawi waa nin hore aynu usoo mareen bakrawidan loo nisbeyna abubakrata ayuu abtirsiinta ku galaa صaxaabiga qaala xadaثna muctabir qaala samictu abi yaqul xadaثna anas qaala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm man yaclamu li ma facala abu jahl bmثli xadiiث bni culayata waqowli abi mijlazin abi mijlazin kama dakara ismaaciil sa dee ismaaciil uu sheegay ismaaciilku sheegaya waa ismaaciil ibnu cuwaye riwaayadiisa uu sulaymaan kaba wariyey ayaa muctamirna abihi kaba wariyey mid laba mid ah bal taas kaley abujahl waxyaala horeynu kaba soo marmarno intan baan kuba dhaafina baabu qatli kacb ibn ashraf daaquut ilyahuudi kacb ibn ashraf dilkiisii la dilay yahuud daaquudkeed ahaa ayuu baabkiisi yahay kacb ibn ashraf waa nin adigu yahuudi ah dhib badnaa xoolo badnaa taas baa asalkiisuna waxaa la yidhaha carab buu ahaa reer beni nabhaan oo dayi kaba mida ayuu ahaa aabihii baa malaa dhulkoodii intuu wax ku sameeyey ama dhig galay ayuu yimi oo nimanka reer bani nadiir buu la waxa weeyaan heshiis la galay iyagiiu la degay markaasuu kaba guursaday oo haweeney iyagu guursaday oo tiibaa u dhashay kacabkan ninkan kacabka la odhanayo dee waa ninkaa carbeed isagu si dee waa ninkaa yahuudige iyaguna ay dhaleen markaa taajirkoodii iyo madaxdoodii baaba ahaa ama daaquudkoodii ahaa haddaba bal ninkaas dilkii la dilay taas buu baabkeedii oo dee qisadu way noo imaanaysaa qisadu waxba wax kale oo aynu markaa qisada xadiiska inooguma dhamaanaysaa iyo sidii loo dilay qال الإمام حdثنا اسحاq بن إبراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري kilahma عن بن عyynة ولفظ للزهري زهrigu waa ninkan de عبداللh بن محمد بن عبدالرحمن بن المسور waa reer bني زهre lفdigu زهrigeedna waa isagu ujeedaa xdثna سفيان عن cمر qال سمعت جابرا يقول qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilahi ba wuxuu hi man likacbin yaa u sugnaaday oo u baxaya man yatadibu likacbin weeye ibn ashraf ninkaa kacb ibn ashraf yaa dee qaadanaya isagu waxa weeyaan ninkaa soo dilaya oo isagii u baxaya dilkiisa iyo wax kaqabadkiisa fainahu qad aada allah warasuulahu ilaah iyo rasuulkiisuu dhibay ninku dee waa nin maallana waa ahaa magacna meeshooda kuleh xisni adagna waa lahaa waa reer bani nadiir buu kamid aha asalkiisu carabka haba ahaado markii dagaalkii beder dhacayna ee dadkii ama qolooyinkii bishaareynaya ay yimaadeene dadkii lagu dilay magacyadooda la sheegay uu maqlay uu yihi hadduu nimankaa saa la sheegayo raggaasi ay dhinteenba dhulka badnigiisa ka khayr badanba in la noolaado dabadeedna markuu xaqiiqsaday maka ayuu tegay isagii oo iyagii dee taxriidinaya geesna dee markaa iyagii malaa tacziye ahaana waa ugu tegay taxriid ahaana waa ugu tegay muslimiintana intaa uu gebi jiray shaacirna uu ahaabo bal taasba mar la weydiiyeyna wuxu uhi diintiina hadda isagoo yahuudi oo garanaya taas ayuu uhi diintiina ayaa ka khayr badanba diintaa uu laba yimi oo bal taas buu ahayo beder dabadeed buu halkaaba tegay oo dee gabayaba bal dee taasi waxay keentay xasan ibnu thaabit nin la odhanaya adigu ibn abi wadaaca ayuu kuba degay oo markaasuu isaga iyo islaantiisii oo dee magaceedna laba garanayo catikaya waa la odhanayay ayuu usoo gebiyey xasan ibnu thaabit oo markaasi alaabtii dibadda udhigtay oo dee markaas oo alaabtii bay u daadisay oo uu soo noqdo dee isagoo waxaa samaynaya haddana wuxuu bilaabay inuu muslimiinta u gabiyo dumarkooda wax kaba sheego taas bay ahayd oo hadfugiisa iyo tashbiibka dumar tashbiibka dumarka iyo waxaasna way kuma badnaayeen rasuulka ilaahi baa deeta markaa yihi mani kacb ibn ash markaa cahdigii lala lahaa eeg iyo ammaankii iyo markii hore cahdigii wixii isagaa buriyo waa nin cahdigii buriyey buu ahaa faqaala maxamed ibnu maslamata ayaa wuxu uhi ya rasuul allahi atuxibu miyaad jeceshay an aqtula waa saxaabi jaliila oo ansaran oo khasraj ah oo bal matalan taasba weeye maxamed ibnu maslem mashaahidii o dhan rasuulka ilaahi waa la wada joogay walow barhkood meelaha qaarkood uu rasuulka ilaahi u baxay kol madiinaba uu kaba tegay oo waaligii madiina uu intaasiiba ahaa maxamed ibnu maslamata ya rasuula allahi atuxibu miyaad jeceshay an aqtula inuu dilo qaala wuxu uhi nacamha qaala haddaba wuxuu ihi idali ii fasax falaqul aan idhaaho macnaa waxbaan odhanaya hadalaan odhanaya dee waa dagaal baa markaas alxarbu khadcana waa ta aynu soo maray bal waxyaalo dee ugu soo joogsado eeg waxyaalo ugu soo joogsado hadalaan odhan hadduu doono rasuulku wax ka sheegi umuurahana wax kaba sheegi ee ii fasax inaan idhaaho ee waa tacriid iyo taasiyo dee xarbadii ama kadib wixii dee adigu dagaal keenayaba weeyaan waa taa kadibka xataa inuu waqtigaa banaan yahay aynu soo mareen qaala rasuulka ilaahi baa wuxu uhi quldheh faataahu wuu yimo faqaala lahu wuxuu ku yihi xidhina waa ka dhexeeye wadakara maa baynahumaa waa adigu horta hadal buu ku yihi hadalkuna waa inoo soo socdaa wadakara maa baynahumaa wixii dhexdooda ahaana waa shoogade waa macrifadii calaaqadii kaba dhexayso barhkood baa wasti wuxa qaraabo xaggan hooyadii ay kaba dhexaysay oo abtiba uu ahaa wa qaala wuxu uhi ina hada rajula ninkani rasuulku ujeedaa qad araada wuxuu doonay bukhaari waxaaba ka dhacday sa'alana wuxuu naga dalbay weya waana saasun sadaqatan sadaqoo sadaquna yidhi keena bixiya waqad cadnaana waa hadalkii uu doonayay in loo fasaxo waana dhibay oo waqad cadnaana uuna dhibay oo dee waxaan unaga dooniye xoolahan iyo waxaan uuna dhibay oo dhib buu noola yimi nawawi ba wuxuu leeyahi raximah اllahu tacaala hada min atacriid اljaais waa sarbee banaan bal mustaxaba ujeedadiisu waxa weeyaan adabana biaadaabi sharci alatii fiiha tacab lakinahu tacawun fii mardaati illahi oo xagga macnaha wuxuu isagu u jeeday waa macnaha u qarsoonaa ee wuxuu nagu adbiyey aadaabtii sharciga ee odayyaduna inay camal iyo hawl iyo waxbay wadataayo tacab iyo daal bay leedahay laakiin waa tacab ilaahay dee ilaahay kaga raali noqonayo oo ay jecel yihinba isaga laakiin muxuu kaba fahmayba inuu dee ka daalay oo uu leeya waana dhibay oo dhibtii aa madmuumkaan falama samicahu markii uu kacab hadalkaa ka maqluqaala yihi wa aydan wa aydan noqoda ujeedadu way sayazaadu dalik arrinkaasi waa kordhi doonaa waa biiri doonaa wallahi baan ku dhaartee latamalunnahu waydinka noogi doontaan ka daali doontaanba oo isagii dee kol hadday taa tahay waydinka markaa daali doontaan isagii waa malalkii ama dajarkii qaala markaa wuxuu yihi maxamed baa odhanaya ina anagu qad itabacnaahu waanu raacnay alaana imikao dee saasun kagama tegayna anagoo imikuu raacnay wanakrahu waxaan nacaynaa an nadacahu inaan kaba tagno xataa nandura ilaa aan ka aragno ilaa ayi shayin shayga yasiiru amru bal arrintiisa waxay ku dambaynayso inay taab noqotay iyo in kale ilaa aan ka aragno inaan ka laabano waanu nacaynaayo horta imika san kagama tegayno walow dhibtaasi jirto qaala markaa wuxuu yihi waxaa odhanaya moxamed waqad aradtu waxaan doonay an tuslifanii inaad amaahisid salafan amaha aad amaahisid oo waxay amaahisid qaala markaa kacab baa wuxuu yihi famaa tarhamini dee saasu kuguma siinaye maxaad iga rahmaysaa si aad iigu soo celiso waxaan ku kalsoonaado oo rahn ahaan aan kaaga haysanayaa muxuu yahay qaala maxamed baa yihi ma turiidu maxaad doonaysaa qaala wuxuu uhi tarhanuni nisaakum dumarkiina idiniga rahmi dumarka hasta igagu soo xareeya halkan dumarkiina idiniga rahmaysaa ragna way la socda qaala markaa wuxu uhi anta ajmalcarabi nin dheer buu ahaayo dee qurux badanba oo hilib badanna leh anta ajmalcarabi carabka ugu qurux badan baa tahay narhamika nisaana dumarkayga miyaan kaa rahmaynaayo de adigoo quruxdaa le hadhow miyaanu kugu aaminaynaa mise de adigu hadhow kuma aaminayno taas buu leeya adoo quruxdaa le malaa cidi kuma diidaysaba qaala la wuxuu ku yihi tarhanuuni awlaadakum haddaba waxay iga rahmaysaan oo iga rahma awlaadiina qaala markaa wuxuu yihi maxamed yusabu waa lacaayi ibnu axadina de haddii aanu ilmo inankaygii aan kuu keeno on kaaba raamo oo wixii marka dambe in soo celiyaa dib dee markaa rahankii dee saas ad dee ugaba soo furto yusabu waa lacaayi ibnu axadina midka iyo inankii baa lacaayo fa yuqaalu waxaa la odhan ruhina fi wasqayni min tamrin wasqi iyo wasqi horeba saynu soo maray labada wowda fatxa iyo kasra way ku banaantahe laba wasqi oo timira ninkaa lagu raamayo hadhow eeb bay ku noqon aan ka hadhin oo waxaa la odhan doonaa dee marka dambe laba wasqi laba awr in lagu raro oo timira lagu rahmay oo taasaa la odhan doonaa ceeb bay ku noqonaysaa walaakina waa arrin ku jeeda walaakin narhanuka waxaan kaa rahmaynaa alla'mata yacni silaaxa wey hubka iyagaan kaa rahmaynaa oo hubka iyagii baanu kaa rahmaynaa kole waa tan laynooba fasiray bal culimada qaarkood ay yidhaahaan alla'ma silaax way ka khaasanta waa dirici dir duruucda dagaalka loo qaato taas baa lama laba yidhaahaa ee laakiin silaaxna dee waa macnaha macnaheedii caamkaa wey qaala wuxuu uhi tii buu ogolaado fanacam haabuud waan aqbalay taas iyadaani kaba raamaya waa cadow markaas maxamed wuxuu kula ballamay ninkii ugu ballan qaaday an yaatiyahu inuu la yimaado ee inay keligii ra'yigan ma qabee dad baa ila qaba buu leeyahy bilxaaris ninka xaaris la yidhaaho waa garanaya de waa dad meel wada deganaayo isdhex geli jiray oo xulafada ahaa markaa waa garanaya bal dee markaa reer bani nadir iyo khasrajna xulafay ahaayeen waa abi cabs bni jabrin wa cabaad ibni bishrin waa qolooyinkaas ayaa wuxuu yihi ayaan kuula imanaya kuwaasaa iyaguna dee wax doonaya arrinkanna aan u wada soconaan kuulaba imanaya xariskan sheekh wuxuu leeyahay waa xaris ibnu aws oo sacd ibni cubaadata ayaa adeer u ah abu cabsina magaciisa cabduraxmaan baa la yidhaha dee kunyada buu ku mashhuuroobay cabdullahina waa la yidhi laakiin cabduraxmaan bay saxiix yeelaan waxay dhacday wahuwa jabrun walow marka dambe uu dib u saxan yahay ee wahuwa ibnu jabrin dee waa say inoo taalaba n waa abu cabs ibnu jabrin ee xagga hoosay ibnidii iga dhacday aniga kitaabkayga bal ibnu jabrin waana saxaabi weyn oo min kibaari saxaaba beder iyo wixii ka dambeeyey oo xaadiray oo bal matalan taas cabaad ibnu bishirna waa saxaabi jaliil ahaa oo dadkii lagu dilay iyo maamaba ahaa saxaabi aada u qiimo badnaa cabaad ibnu bishir qolooyinkaas kollay sa bukhaari iyo kuba sugan malaa nin kalena waa jira abu naa-ila la odhanayo isaga naas wada shaqeen markaa in waxay noqoto dee laftigiisna waa inoo dambeeyaay halkan un baanu kuma sugnayn abu naaila la odranayay oo ay naas wada shaqe ninkan kacab qaala wuxuu yihi wa ay soo noqdeen ballan baa la qabtoo fajaa-uhu way fajaa-uhu way yimaadeenoo xisnigiisii intay yimaadeen iyo halkii qalcadiisii ayay fadacawhu u yeedheen laylan habeennimo fanazala ilayhim iyagiiba usoo dhaadhaco xisnigiina waa niman ay isballansanaayeen uu ka soo degay qaala sufyaanu sufyaan baa wuxuu yihi qaala hayru camrin waa sheekhiisi camr bnu dinaar keyrkii wuxuu yihi qaalat lahu bukhaarina waa sida kuba sugan eh qaalat lahu imraatu haweenadiisii baa ku tidhi inii la asmacu sawtan kaanahu sawtu damin waa habeenay aada u fidno badan bay ahaydba oo markaasay tihi waktiga nin muxaarabaa tahay dagaal ku jira waktigan seed u dhaadhacaysaa waa habeen waabay qabatay markaasuu ku yidhi waa kanoo wayn dee hebel iyo hebel oo haddaan hurdana aan hurdo iga kiciyeen iyo waxbuu yidhi markaasay tihi inii anigu la asmacu waxaan maqlayaa sawtan dhawaaq baan maqlayaa kaanahu sawtu damin waxa weeyaan dhiig dhawaaqii oo kale ah macnaa nin dhig dhiig daadinaya dhawaaqii oo kale ah qurdubi a wuxuu idhahaa hadalkani waa dee ama haweeneydana waxay kamid ihi min shayaadiin ilins ama dee shaydaan baa waxa kuma soo tuuray oo kale waa arrinkeeda iyo fidada iyo say u baraarugsaneyd iyo bal waxyaalaha ay tahay inuu lahaa waa shaydaan baa carabka waxa ugu soo tuuray ama waa min shayaadiin ilins waa garashadeedii aada u saraysay dee tay leeda may dhawaaqan dhawaaq dhiig ba ayaan anigu ma waxaan maqlayaa dhawaaqaad muddo dhawaaq dhiig qaala wuxuu yihi markaa inamaa haadakani moxamed ibnu maslamata weeye wa radiichu wa abu naailata iyo radiiciisii iyo wa abu naaila waa si aniga matiga ii taala ee waa nasta kolley nuskooyinka dhammaantood wada dhacday laakiin tay iyagu halkan saxiix yeelaan ay leeyihin meesha sawaabku waxa weeye in la yidhaaho inamaa haada moxamed ibnu maslamata wa radiichu abu naailatu wowda caadifada in meesha laga saaro nusqooyin kasta baa wada dhacday lakiin macnuhu waa kan waa moxamed ibnu maslamata iyo radiiciisii abu naaila ahaa oo si waxay moxamed ibnu maslama ay naas wada shaqeen waa taas laakiin saxiixa bukhaari waxaa ku sugan wa radiici abu naaila iyo radiicaygii aniga abu naaila oo waxa weeyaan sikaan baa la odhanaya radiicaygiina abu naaila weeyaan waxaana kolley radiiciisiina way waayo bukhaari taas way kusoo noqnoqotay ama way dhacdayba ninkan inuu radiiciisa uu ahaa isaga oo kacba ay naas wada shaqeen oo wuxuu leeyay dad aan kala dheerray maaha oo haddii aan xataa hurdo imay kiciyeen in alkariima hadal buu raaciyo in alkariima ruuxa kariimkee fiican ee sharafta iyo qiimaha leh low duciya haddii loogu yeedho ilaa dacnatin wareemid la wareemayo leylan habeen la ajaaba ninka kariimkii ma laabmo ee waa ajiiba haddii xataa dacno loogu yeedho qaala moxamed moxamed baa wuxuu yihi waa soo dhaadhacay ninkii inii anigu idaa jaa markuu yimaado fasawfa amuddu waan fidinayaa yaddii gacantayda ilaa ra'si madaxiisa faida stamkantu minhu markaan makansadee timihiisaa dheere u leeya aan hagaag u makansado faduunakum waa ismu ficilkii ey macnaa khuduuhu weeye biasaafikum waa ninka dila cadowga ilaahay ah qaala wuxu uhi falamaa nazala markuu soo dhaadhacay ayuu nazala soo dhaadhacay meeshiisii walxaala huwa mutawashixun isagoo maradiisii huwanba kaley saaxib almisbaax iyo siday soo naqliyaan nazali uu kaba soo naqliyo tawashuxa wuxuu ka dhigaa jeeni qaarashada oo san dee ruux markuu muxrimka yahay marada ama uu dawaafka kuma jiro uu sameeyo taas oo kale oo isagoo maradiisii ama wixii uu huwanaana soo jeeni qaartay ayuu markaas soo dhaadhacay faqaaluu walow dee kolley mala macnahan dee huwasho guud oo aynu xaggii salaad iyo kuwa soo maray iyadoona macnuu kaa aanu ahayn waxa weeye anuu iska dee ruuxi wixii hilaabta ama huwadowni faqaaluu waxay idhaha najuudu minka waxaan kaa helaynaa waxaan kaa urinaynaa riixa diibi diib iyo udgoon isaguna wuu aad buu isticmaali jiray la yidhi o miskiyo waxaan ba meelahan fadfay dee dhaforadiisii ku dhegdhegsanaan jirayba suu isu marinayo qaala wuxuui nacam haa waa jirtaa diib baa agtayda kuma sugan oo taxtii fulanata liana taxtii fulana naagtii heblo ahayd ayaa hoostayda ku sugan oo wahiya iyadoo acdaru nisaa carab carab dumarkeedao dhan ta ugu udgoon badan ba weeyaan oo dee taasaan qabaayo waa cadarkeedii iyo udgoonkeedii qaala wuxuu yihi markaa moxamed fata'danu lii may fasaxaysaa an ashuma haddii ashama la yidhahna malaa iska dee luq ahaan jais bay ahaan leda wax harakada i taale anadee oo ficilo baabkeed laga dhiga shamaya shamu waatan markaaso shamimto dee uu kuba yimaado sulaasigiisa kolkol marka lakala fakiya idqaamka lakala saare an ashuma minhu inaan uriyo aan ursado dee qaala nacam fashama uu ursaday mee fashubma weeyaan oo amarka urso oo madaxiisii buu dee usoo dhaweeyu yihi bal urso fatanaawala markaasuu madaxii intuu qabtay buu fashama ursaday markaasuu dadkii kala uursiiyey sida lafdiga bukhaari kuba sugan waa sii daayey uma qaala wuxuu yihi ata'danu lii an acuuda dee bal adarkan aada iyo aduudgood ama miskan iyo waxaan aad ismarisay inaan dib ugu laabno ursigiisa may fasaxaysaa qaala u fasaxaysiino fastamkana min ra'si madaxiisii buu hagaag u qabtay oo uma qaala wuxuu uhi dunakum naakuduuhu dila oo biasaafikum oo qaala wuxu uhi faqataluuhu way dileen aduu siibay deeta ku tegeen iyadoo ay markay baqi marayaan sida riwaayo kuba timi rasuulka ilaahayna waa sugayo waa tukanayaba habeenkaas ayay takbiir laba yimaadeen baqiic markay marayaan oo markaase rasuulka ilaahayna adugu takbiirtay oo uu markay soo gaadheen ku yihi aflaxat ilwujuuh markaasa yidhaha wujuka ya rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam barhkood ay yidhahaan madaxiisa way qaadaan la yidhahdo awalu ra'sin xumil haddii baltaase ay sugan tahay bal taaba weeye xadiis aynu laba gooro hore soo marno halkan soo dhigtay marka laqma eega dee bal markaa bal carabka si casharkuna u yar socdo ka dambe aanu meel dhexe inooga joogsan baan yar lamaqlaynay aan laftiga markii horena xoogaa baan yar yar fadhinay xadiidkan imanka inoo bilaabmayaa markaynu xaj joognay dhammaadkiisii fadaaishii madiina in yar buu kasoo qaatay oo weliba aan halkan kuba sugnayne waa xadiidkaas oo raqam buu leeyahay maka kun iyo saddex boqol iyo shan iyo lixdan baa inoo taal ujeedadu waa raqam halkaas laakiin isagoo intan kaba badan ama intan ah kitaabu nikaaxood iyadna halkaa kaba dheereen ruux hadduu markuu jaariyo intuu xoreeyo uu guursado baabkii uba dhigtay ayaynu axaadiia iyadoo sidana kuba soo aragnay xajna oo ka horreeyeyna qayb ka mid e laakiin in baa jirtay uxud wayna jeceshahay iyo markaa uu soo laabma iyo soo laabankoodii waxyaalo ku tacalluqsana raqamku laakiin waa raqamkii xaj kuba sugnaa halka laakiin axaadiis aynu kuba soo maray nikaax ba idiyo baabkaa u dhigtay ruuxa jaariyo marka uu xoreeyo taas sidaa daraaddeed xadiis kala duwida intaa goor aan soo aragnay waan la qabaynayaa uuna ama waanu wadaynaa baabka baabu qaswati khaybara khaybar duulimaadkiisi markaa qayb baa inoo harsaadeen se khaybar sanadii markaa toddobaad madaxeedii bay ahayd bal khaybar duulimaadkeeda baabkiisii wey وxdثnي زهير بن حرب قال xdثna اسماعيل يعني بن عlyة عن عبدالعزيز بن سhayب عن أنس أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم غزى kخaybر ayuu ku duulay qaaل wuxuu hi فصlayna عindha waa khaybar agteedaan ku tukanay صلاaة الغadاti بkltin وkti dhulku madow yahay lakiin waagu uu iftiimay dhulku madow yahay oo de wkti hore wktiga ugu horeeya salaadii waagu beryo farakiba نabiy الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay baa fuulay raaxilo nin faraskiisii oo rakiba abu dalxata abu dalxana wuu fuulay wa ana aniguna radiifu abi dalxata abi dalxa ayaan la saarnaa raaxiladiisa ama waxa uu fuushaye markuubkiisa walow rasuulka ilaahay uba khidmaynayo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh faajra uu eriyey nabiyullahi nabigii ilaahay sala allahu calayh wasalam markuubkiisiiyo wixii u fuushanaa fii zuqaaqi khaybara khaybar wadooyinkeedii yaryaraa ayuu eriyey waina rukbatii aniga jiribkaygu aad bay isugu dhawaayeenoo latamasu way taabanaysay dee labada ay waxay aad bay isugu dhawaayeen fakhida nabiy llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay bowdadiisa wanxasara uu faydmayo waa orodkii badnaa uu aada wuxuu eryayey ayaa maradii alisaaru hooskuntigii can fakhidi nabiy llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay bowdadiisii buu kaga faydmay wainii anigu la araa waxaan arkayaa waan arkayay weeye xaaladii hore ka xikaayoonayaye bayaada fakidi nabiy llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bowdadiisa cadaabkoodii markii maradii ay kaba faydantay ayaan arkaya bal halkani kolley iyadoo masaladii albaabkeedii aynaan joogin laqbadna ay noo socon doonto ayaa wuxuu leeyahay xadiidkan asxaabu malik iyo qolooyin kale waxay uxujaysteen u daliishadeen bowdadu inaanay markay ninka noqoto cawro ahayn waayo tan rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bowdadiisii saxaabigani arkay ee markaas wuxuu leeyahy madhabta shaaficiye iyo xamiye qolooyin kalena waa cawra ayay yidhahdeen axaadiis badan baa ku timi buu waa siduu sheekhu ka cabiray inay cawro tahay dee kolley malaa kasradaas iyo shuhradaas malaa waxaan filayaa inaanay dee heerkaas ahayne laakiin axaadiis badan baa kuba timi buu ka cabiray isagu mashhuura inay bowdadu cawro tahay marka wuxuu leeyahay shaaficiyadu waxay xadiidkan anase imakaan hayno ku awileen arrinku waxay ahayduun ikhtiyaar la-aan daruuradii ijraaye uu aada u eryayey waxaan uu fuushanaa ayaa keentay dee dabaysha inay kaba qaado maradii oo wax ikhtiyaarkiisa uu fayday may may ahaynba saa daraaddeedii xadiidkana kuma sugnaa inay taasi iskasi dee uu si inuu ku daayeyna oo is markaa kashfigaasi uu daa'imayna xadiidkii kuma sugna bal markaa waxaan ku xambaaraynaa inxisaarkani inuu ikhtiyaar la-aan ahaa wax mar dhacayna uu ahaa saxaabigu ishiisu markaa kuba dhacday bal taas bay yidhaaheen laakiin riwaaye bukhaari ayaa waxay dhaheen nabiya xasara alizaara si wuxuu isagu iskaba qaado iska soo dorkiyey laakiin taasna tan ay kuba xambaarantahay buu yidhi qolooyinkaa kale iyagu hadalkaa ama ta'wiilkaa waxay kaga jawaabaan rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ilaahay waa kaga karaamo badan yahay inuu dee iyaday waxaani cawro tahay cawradiisi ay faydanto uu taas kuba imtixaano agtiisa uu kaga karaamo badan yahayo koladaytani dhacdayba taasi waxay tilmaamaysaa inaani hayne bal waxaan jirta hadal bukhaari kitaabu salaad xadiidka waa ku wariyaa dee in ka dambaysana waa ku wariyaa bukhaari kitaabu salaad marka baabka satriga ama dee libaaska oo kale ama cawrada asturkeeda waa kitaabu salaad xaggiisa hore ayuu kusoo arooriya marka hadal buu yidhaha bukhaari raximah llahu tacaala oo wuxuu soo dhigta xadiidkan markaasuu xadiid kalena ishaara isaga ma wariyo tirmidiya baa wariyo o u taxsiiniyaa markaasaa muxuu yidhaahaa oo bukhaari xadiidu anasin axwadnay asnadu wa xadiidu jarhadin axwadu xataa yukraja min ikhtilaafihim xadiidkan anaseen hayno ee keenaya si waxaanay bowdadu cawro ahayn raggii markay noqoto ayaa xagga isnaadka markay noqoto iyo sixada dee ka isnaad adag kana sixo badan laakiin muxuu yihi xadiidka jarhad waa iyadoo rasuulka ilaahay ninkaa ku yihi wudda fakidaka faina alfakida cawra isagoo alaa asxaab sufana uu ahaa jarhad markaasoo fakidku waa cawreo cawradaada qari gees kalena tirmidiyana way wariyeenoo isagu waa taxsiiniya malaa dad tasxiixiyana way jiraan xadiidkaas wuxuu leeyahy kan baa ka sanad xoog badan laakiin muxuu yihi xagga ixtiyaadka kaa jarhad ayaa ixtiyaad badan oo muxuu taa loo yeelayaa xataa yukraja min ikhtilaafihim ikhtilaafkii culimada ee halkan waa cawriya ma cawro maaha si loogaba baxo na ixtiyaad ahaan buu leeyahay xadiidka jarhada lagu camal falo la waa cawro kaas baa ixtiyaadka u badan waa hadal adigu yar jaamico ou leeyaho dee halkan mooye waxyaalo kaleba loo soo qaadan kara hadalkiisa khaasatan ixtiyaad markay noqoto iyo khilaafka culimada kabixiisa oo kale iyo haddaba wuxuu yihi falama dakla qaryata qaala allahu akbar kharibat khaybaru khaybar way khabaartay ina intan waan soo laqwayna marane ina idaa nazalna anagu markaynu degno bisaaxati qowmin waa dee iqtibaas qur'aankii fasaaa waxa xumaaday sabaaxulmundariina kuwaa la dego saaxadooda waa duleedkooda markaan soo degno kuwaa loo digay subaxdooda ayaa maxay subaxnimo maqsuuskii dembigu wuxuu noqonayaa sabaaxuhum e ayaa subaxdoodaas baa subaxnimo u xumaatay qaalaha alaaa maraatin qaala waqad kharaja alqowmu qowmkii anas baale way soo baxeenoo waa yahuud ilaa acmaalihim shaqooyinkoodii faqaaluu waxay dhaheen muxamadun waana nimankii hadda markii hore khadaqiyana yimi ee dadkana soo kiciyey faqaaluu waxay dhaheen muxamadun hada muxamadun qaala cabdilcaziiz waa xadiidkii saxaabigii taabi ninka ka warinaya taabiciga wa qaala bacdu asxaabina riwaayada saabitba way noogu soo socotaaye waalkhamiisu oo maxay dhaheen hada muxamed waa muxamed iyo ciidankii alkhamiis waa aljeish ay shan qaybood bay uga ayay ka kala dhigi jireen o qaala wuxuu yihi markaanas wa asabnaha waanu asiibnay marka la eego khaybar canwatan xoog oo dee dagaal baa lagu helay oo lagu qabtay sulax may ahayn xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cafan qaala xadaثna axmed ibn salamta qaala xadaثna haabita can anasin qaala kuntu ridfa abi طalxata ywma khaybar abi طalxa ridfigiisa ama fankii aan dee la saarnaa raaxilay wixii uu fuushanaa waqadamii lugtaydna tabasu way taabanaysay isku dhawiday isku dhawaayeen qadama rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam qaala faataynaahum waanu u nimi xiina bazaqat ishamsu markay cadceedu soo baxday bal xalqad akhrajuu ay soo saareen dee inay xusuub bay lahaayeen albaabalo laga xidho leh ee waa markii waagu barye soo saareen mawaashi xoolahoodii wakharajuu ay la soo baxeenna beeruhu xisniga way ka baxsanaayeene bifuusihim waa wixii ay ku shaqaynayeen faasaskoodii iyo wa makaatibihim sanbiiladoodii iyo wa muruurihim jamcu marin ama murin weeye waa majarafadihii ay wax ku qodayeen iyo taas ay la soo baxeenba barkood baa xarkoodii ku fasireen dhirta lagu fuulayay faqaaluu waxay dhaheen muxamedun waalkhamiisu ay jaa muxamedun waalkhamiisu qaala waqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam kharibat khaybaru ina idaa nazalna bisaaxati qowmin fasaaa sabaaxu lmundariin qaala fahasamahum allahu tacaala caza wajal ilahi baa jabiyey xadaثana isxaaq bnu ibrahim o isxaaq bnu mansuurin qaala akhbarana nadr bnu shumayrin qaala akhbarana shucbat can qataata can anas bni malikin qaala lama ataa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam khaybara qaala ina ida nazalna bisaaxati qowmin fasaaa sabaaxu lmundariin allah subxana wa tacala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت